howlgallo ay ciidanka booliiska soomaaliyeed ka fuliyeen gobolka banaadir ayaa lagu soo qabtay hob sharci darra ah eedeysanayaal lagu qabtay falal amniga liddi ku ah iyo kuwa isticmaalay maanduuriye afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed gaashaanle cabdifataax aadan xasan oo warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgalkii dhacay kiisaskii lagu soo bandhigay digniino iyo amro cusub oo taliska booliiska ku soo rogay mootooyinka bajaasta iyo faykonta ee magaalada muqdisho ka howlgala waa kan afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed gaashaanle cabdifataax aadan xasan oo ka warbixinaya amaradaasi toddobaadkan gudihiisa howlgallo gaaraya labaiyo toban howlgal kuwaas oo lagu soo kala qabtay eedeysanayaal gaaraya ilaa iyo afartan iyo sideed eedeysane oo ku kala eedeysan shan iyo toban eedeysan oo ka mid ah waxay ku eedeysan yihiin falal la xiriira hubka lagu geysto hubka kala duwan ee lagu geysto dhaca iyo waxyaabaha kala duwan ee ku salaysan isticmaalka hubka sidoo kale howlgalka kale waxaa lagu soo qabtay kow iyo toban ruux oo iyagana ku eedeysan muqaadaraadka kuwaas oo ku jira gacanta ciidanka booliiska soomaaliyeed sidoo kale lix iyo toban ruux oo ku eedeysan falalka ka dhaca ku kala salaysan gaadiidka noocyadiisa kala duwan dhammaan howlgalladaas waa ay guulaysteen waxaana lagu soo qabtay eedeysanayaal gaaraya afartan iyo sideed oo hadda gacanta booliiska ku jira sida ugu dhaqsiyaha badanna loo horgeyn doono maxkamadda ku shaqada leh guud ahaan laamaha ammaanka oo caasimaddu waxay howlgallo joogtaa ka wadaan gudaha magaalada muqdisho kuwaasoo loogu hortagaya dhagarta kooxaha khawaariijta ah waana lagu guulaystay insha allah sidoo kale waxaan rabnaa inaan bulshada soomaaliya la wadaagno digniino adag oo ku aadan ammaanka guud ee bulshadayna iyo guud ahaan dalka gaar ahaan magaalada muqdisho waxaa soo laabtay baabuurta ay saaran yihiin qoryaha darandooriga u dhaca waxaa ka mamnuuca magaalada muqdisho gudaheed gaari istaaf ah inuu sito qori beka m ah wax aaka ka badanna lama isticmaali karo go-aan hore u ahaa taa bilcagsi waxaan leenahay baabuurta ay saaran yihiin qoryaha darandooriga u dhaca bkm-ka mamnuuc waayo cidda lagu arkana laamaha ammaanka waxay ka qaadi doonaan tallaabo adag waxaan u digaynaa mas-uuliyiinta iyo cid walba ee isticmaasha qoryahaas inaan mamnuuc ay ka tahay magaalada muqdisho wax ka badan qori ak iyo afar askari aan la isticmaalo taa cid walbaoo ku foogan waxaan leeyahay waxaa laga digayaa inaan la isticmaali karin sideedii horeyna tahay baabuur kasta ee lagu arko inuu qori bkm saaran yahay wuxuu qalqal ku yahay ammaanka magaalada tallaaban waa laga qaadi doonaa sidoo kale mooto fekonna laguma raaci karo wax laba qof ka badan sida sharciga uu qabo labada qof ee wada mooto fekontan waxaa waajib ku ah in labadaba wataan koofiyadda gargaarka haddaba laga bilaabo shan iyo labaatanka bisha janawari wixii ka dambeeya mooto lama wadi karo aan laba wadanin koofiyadda gargaarka intaas fursada waxaan u siinaynaa inay koofiyadda soo iibsadaan oo ay ku wataan dadka motofakonta wada ayaga naftirkooda waxay u baahan yihiin in naftooda laga ilaaliyo halisaha ay wajahayaan xilliyada ay rugmato mootada sidaa darteed sida sharciga adduunkaba uu qabo sharciga caalamkana uu qabo mootofekon ninka wadaay waa inuu wata koofiyada gargaarka sidoo kale mootada bajaajada waxaa lagu amrayaa iyaguna in mooto bajaajka tirada loogu talagalay wax ka badan aan la saari karin sida ciidanku ay soo qabteen mootooyin la saaran yahay caruur tiro badan iyo hooyadood famil dhan saaran yahay oo haddii ay rugmatana cilmo badan ay gacmaha kaga jabeen taa bilcagsi marka waxaan leenahay mooto bajaajka saddex qof oo dambe iyo darowalka wax ka badan laguma raaci karo ciddi lagu arkana dembi waayo tallaabo sharcigu waafaqsan laga qaadi doonaa ciidanka booliiska soomaaliyeed ee ka howlgala gobolka banaadir ayaa maalmihii ugu dambeysay waday howlgallo lagu xaqiijinaya amniga kana waday qeybaha kala duwan ee gobolka banaadir